barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban fmyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsanee dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba haataana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiya barkii duhurnimo waana maalin jimco aha taariikhduna ay tahay afarlabaatanka bisha januari sannadka laba kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkaasi wada jira idinkala socodsiin doona cabdiqaadir maxamed mursalyaani oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay axmed budul oo ka mid a dhallinyarada caanka ku ah curinta iyo kuluqaynta dhaantada casriga ah dhaantada waxay u kala baxaysaa marka hore laba waxay u kala baxdaa guuxo iyo ruquusho ay marka hore u kala baxaysaa ruquushadii waxay leedahay farciyo badan guuxadina waxay leedahay farciyo badan ruquushada waxaa ku jira nooc ladhaha garbarowe
dabcan sidoo kale dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonin iyadoo aynu isla dhaantadaasi jallei doono kartubilicsanaa oo bidhaan fiicana ma bidhaana tayoo loo bishaaraynaya
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
kumanaan qof oo ah taageerayaasha wadaadka reer ciraaq ee muqtada sadar ayaa maanta isugu soo baxay magaalada baqdaad iyagoo ka qayb gelaya dibadbax lagu dalbanayo in ciidamada maraykanka waddankaasi ay ka baxaan dibadbaxayaasha oo isugu jiray rag iyo dumarba ayaa ku qaylinaya eraye ay ka mid ahaayeen naga baxa kuwa soo duulay waxaan rabnaa madax bannaani wakiil ka socda muqtada sadar oo ka hadlay dibadbaxaasi ayaa akhriyey bayaana uu soo saaray wadaadkan saamaynta kuleh dalkaasi ciraaq waxaana bayaankaasi uu ku baaqay in dhammaan ciidamada shisheeye ay ka baxaan ciraaq islamarkaana laga laabto heshiiskii amni ee ciraaq ay kula jirto maraykanka iyo in hawada laga xidho militariga maraykanka iyo weliba in sida oo kale madaxweynaha maraykanka donald trump aanu kibir muujina marka uu ka hadlayo saraakiisha ciraaq joogitaanka ciidamada maraykanka ayaa arrin xasaasiya ka noqday ciraaq tan iyo markii diyaaradaha daroonku ay dileen janaraalkii reer iiraan ee lagu magacaabayay qaasim sulaymaani iyo weliba taliya ku-xigeen ninka ahaa kooxda shaxda al-shacaab ee shiicada dalkaasi ciraaq
xukuumadda beijing ayaa go'doomisay dhowr magaalo oo dalka shiinaha ku yaala jimcada maanta ah si ay u xakamayso fayruska dhaliyey xanuunka aan la aqoon ee ka dilaacay dalkaasi dowladda shiinaha ayaa sidoo kale joojisay safarada tirada badan ee dadka iyo xaflado dhaqameedka fasaxa oo bishan oo kale beijing lagu qabto halkaas oo dadweyne fara badan ay isugu soo ururaan ugu yaraan siddeed magaalo oo dalkaasi ah oo ay ku nool yihiin shan iyo labaatan milyan oo qof ayaa la goodoomiyey magaalada wuhun oo ah magaaladii uu xanuunka ka bilowday iyo magaalooyinka izu hangeng chibi kianjin sejin iyo weliba judgment ayaa cidna loo ogoleen inay gasho ama ay ka baxdo tallaabadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee nooceeda ah oo dowladda shiinaha ay ku go'doomiso dhowr magaalo oo dalkaas ah tan iyo intii uu soo bilowday fayruska dilaacay kaas oo hadda ku fidaya dalal kale fayruska ayaa dilaac fayruska dilaacay ayaa dilay ugu yaraan afar labaatan qof sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee gobolka hubey iyadoo la xaqiijiyey in shan boqol iyo konton qof oo ay ku jiraan shan iyo toban ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ay la ildaran yihiin xanuunkaasi
door wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan iyo weliba jimco wanaagsan halkaad nagala socotaana warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadka saahadaana kolaad dhegaysataan iyadoo uu noo soo diyaariyey toddobaadkan magaalada laascaanoodna inoogu soo diyaariyey wariyahayaga cabdikariin nolol
dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa marti noogu ah axmed budul ismaaciil oo si weyn ugu caan ugu ah dhaantada waan dhowaantani kula kulannay xilli uu soo gaadhay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool axmed budul ayaa si weyn waxa uu u qaadaa dhaantooyinka kala duwan isagoona ka hadlaya dhaqanka soo jireenka ee dhaantada iyo qaybaha ay u kala baxdo waxuuna sidoo kale abwaanku ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo afka suugaanta guud ahaan deegaanada soomaalida ugu horeyn waxa uu sharaxi doonaa qiimaha dhaqanku iska leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waanan dhowahay horta dhaqanka soomaalidu waa wax soo jireena waa wax intii soomaali jirtayba jiray hase yeeshee waxaa iska jira dunidan maanta casriga ah in dadka soomaaliyeed ee waxoogaa dowladdii xooga badnayd ee maxamed siyaad barre markii ay burburtay kadib intii dowladdii soomaaliya ay burburtay ee maxamed siyaad barre hogaaminayay kadib in ay yimaadeen dhibaatooyin badan oo xaggii dhaqanka ah taasoo ay keentay dadkii kala qaxay ee caalamka kala galay oo ku milmay ama dhex galay dhaqamo kale oo ummado kale leeyihiin oo aynaan inagu lahayn taasi waxay keentay kow dadku inay iskaba iloobeen dhaqankii iyo hidaha lahayn intooda badan dadka meelaha qurbaha iyo meelaha kala cararay dhallinyarada dada yareed ee soddonkaa sano ee dowlad la-aanta ay jiraysay dowladii sida guud uga wada jiri jirta wadanka ay meesha ka maqnayd dhalatay ee barbaartay inay ku barbaareen uun afrikaanka madow america black americanka iyo heesaha ay qaadaan bob marinle heesihiisi waxaasun ay ku barbaareen oo intooda badan laga yaabo inayna dhaqan soomaali leeyadah oo la tumayaba ayna arag intaa kadib wakhtigan imika anigu intii aan soo galay fanka waxaan isku dayay inaan intii karaankayga ah aan dhexda u xidho inaan dhaqankii iyo maaragtay hidihii soomaalida anoon dhammaantood weli wada koobinoo wax badan weli maqan yihiin haddana ciyaarta dhaantada inaan inaan muxuu ahaye kor soo qaadon xooga saaro taasi waxay keentay haddii lagu tumo sidii hidihiiyo dhaqanka caadiga ahad bilaa muusig ahayd dhallinyaradii muusiga reegeygaa la qabsatay dee inay maaragtay ay dhegaj la qabsiin waayaan marka waxaan samaynay inaan ku samayno muusig wadtaa jiibtii iyo jaantii oo casriyaysan taas waxay keentay dhallinyaradii soomaaliyeed meel kastay joogtay in u riyaaqdo in aanu mxuaha dhallinyarada soo jeedino soomaalidu dhaqankeedii muxuu ahaayey inuu noqdo wax casriga la jaanqaadi kara oo keliya aan ku koobnayn uun yani waqtiyadii hore axmed waxyaabaha sida weyn adigu aad u samaysa waxaa ka mid ah in abwaan baa tahay midhaha iyo laxanka iyo qaabka ay u dhacayso bal ka waran arrimahaasoo kale goorta ay kugu dhasheen iyo ciddaad ka hidaysanayso fanaaniintaad u dhiibtaa kuwa dhaantada qaadayaad u dhiibtaa bal nooga waran waad mahadsan tahay horta fanku sidiisaba waa wax dee ilaahay bixiyo way dhacdaa dadka inta badan qaar hidde u leh oo awowgood aabbahood iyo hiddahooda maarata ka hidaysta qaar ilaahayba hibo isaga siiyo oo ilaahay waxba kuma adkee uu ilaahay siiyana waa iska jiraan anigu kolley waxaan ka dhashay faamili iska suugaaneed suugaanta inteeda badani fursad masrax ma wada helin dadka anigu qoyska aan ka soo jeedo dadkii masraxyada ka heesay ee xilligii dowladihii maarata dowladda soomaliya xilligeedii unbaaba dee dadka inta badan ay maarata masraxyada tegeen dadkii tegey ma ahayn balse laakiin dadkii gebyi jiray qaar ka mid ah ee dhaqanka soomaalida yaqaanay baa maaragta aan kasoo jeeday gabadha hadhya la odhan jiray oo kale eedadey bay ahayd nin la odhan jiray weerar cabdilla oo kale adeerkaygu haysano waa gabi jiray abtayaashiina dhinac kale iyaguna waa gabyaano waxa weeyaan waa dadka gabya ka mid ahaayeen marka adu calaa kulli xaal marka laysu geegeeyo waxaan odhan karnaa un waa arrin la xidhiidha hiddaha labada dhinac runtii marka laga hadlayo dhaantada caan baad ku tahay oo laga soo bilaabo dadkii qurbahaaday sidaad hore u sheegtay waddanka gudihiisa jooga bal axmed waxyaaba aad soo odhan karayso dhaqankii soomaaliyeed marka laga hadlayo dhaantada heesaha waxna way iska bedeleen horumarro wuu jira bal nooga war
wax badan oo la taaban karaa jira waxaa jirtaa ninbaa maalin nin odaybaa ii sheekeeyey anagoo jigjiga joognaa wuxuu uhi gabadhan dhalay baa loo soo fadhiistay anigu waxaan ahaan jiray genaraal ciidamada dowladda siyaad barre ahaan jiray kadib markade dowladii siyaad barre burburteed nin walba xaggii uu kasoo jeediy meesh waagi hore kasoo tegay unba u noqday deegaanka soomaalida ee etoobiya ayaan kusoo noqday buu yidhi jigjiga aniga jogaa gabadhaan dhali loo soo fadhiistay waxaan u baahnahay baan idhi buu yidhi gabadhayda in hidiya dhaqankii loo soo xidho dhaantana loo ciyaaro ummadii dhannayd ee arooska qaban qaabilisa ha maya waxaaban ka waayay buu yidhi cid garata si loo ciyaaro iyo cid iisoo hesho alaabtii hidiya dhaqanka ayaan waayay buuhi maantana iska daa innaga iyo dadka soomaalidaahe dadka caddaanka abaa dhaantada si loo tuma garanaya mar aan tegay labadii kun iyo shan iyo tobankii aan yurub tegay ayaa denmark baa waxaan ku samaynaynay show baan ku qabanay bandhig faneed waxaa soo galay dad badan oo caddaana annaga waxaaba naga ciyaari ogaa xagga tumista dadka caddaanka hayn meesha ugu tagnay marka yani waxa weeyaan waxaad odhan kartaa fankeennii iyo dhaqankeennii intuu ka gudbay innaga dhexdeennii ayuu adduunyadii kale iyo dadkii maarata caalamkii kale ayuu u gudbay
waxaa jirta marka laga hadlayo dhaantada waxay leedahay sharciyo bal ka waran markaad eegto dadku dhan hadday yidhahdaan dhaantadii baanu ciyaaraynaa qaar jaandheer ku ciyaara qaar welasaqadii ku ciyaara bal ka waran dhibaatooyinka kale iyo waxyaabahaas leedahay in la bartaa muhiima muhiimadda waxa weeyaan horta ciyaar waliba waxay leedahay cag u gaara oo lagu garto iyagoo waxay wada dhaqan iminka welasakadu waa ciyaar u dhow ciyaarta layidhahdo batarka iyo ciyaarta la yidhaahdo jaandheerta ciyaarta layidhahdo saarka iyo welasakada intaas way isu dhow yihiin haddana isku mid maaha iskusi looma gooyo marka la goynayo luuqdana sad afartaasi way isaga egyihiin ciyaarta dhaantadu way ka duwan tahay oo iyadu waa model gaara weeyaan ciyaarta la yidhaahdo muxuu welwelaho iyaduna batarkaas iyo kuwaasay soraxda laakiin waa ka yar duwan tahay ciyaar iyaduna saddex liil la yidhahaa jirta ciyaar bullal la yidhaahdaa jirta ciyaar kabeebay la yidhahbaa jirta ciyaaraha dhaqanka soomaalidu ay ciyaaraan aad bay u tira badan yihiin laakiin hadda waxa waxoogaa soo shaacbaxay ee aad indhaha loogu hayaa waa dhaantada marka intaasoo ciyaarood ciyaarta batarka oo kale
allageliyo ninkii wada ey iyo gawaha walaala
weyaan ciyaartabatarku saarku way ka agdhowdahay laakiin way ka duwan tahay dhaantaduna iyadaba afar shan u yar kala baxaysa xagga luuqada iyo xagga ragta
waxyaabaha sida weyn la doonaya inay dadku fahmaan waa dhaantada axmed bal dhaantadu intay u qaybsanto iyo waxaad is leedahay waa laga geli karaa khalad maxay bal u kala baxdaa marka khaladka laga galana waa markay dhaantadu waxay u kala baxaysaa marka hore laba waxay u kala baxdaa guuxo iyo ruquusho ay marka hore u kala baxaysaa ruquushadii waxay leedahay faracyo badan guuxaduna waxay leedahay faracyo badan ruquushada waxaa ku jira nooc ladhaha garbaroga ayaa ku jira oo maalan iyadoo magacii guuda ruquushada ay wada wataan ayaa haddana farac kaloo kasii baxa ay garbarogadu tahay guuxada waxay u kala baxdaa berberey xoog weyn iyo liica baha la yidhaahdo ayay u kala baxdaa isku si looma tumo laakiin xagga jaanta qaabka ay u dhacayso waa isku mid haddana tumistii cagti way kala duwan yihiin codadka ayaa adag marka waxa haddii maalan adigoo maanta aad doonaya inaad dhaanto muxuu ahaye ciyaarto garbarogan ciyaarto ruquusha inaad ciyaarto haddii aad cag ku ciyaarto guuxo ismaba qabanayso ummadda xitaa aan aqoonin baa kugu qosli oo waad kala soconaysaan adiga iyo jaantii iyo codkii wixii way kala soconayaan marka halkaa waxaa ka soo baxaysa macnaha inaad jebisay sharcigii ay dhaantadu lahayd oo aad khaladay marka iminka maalan anugu dhaantooyinkan qaado kale si aad u kala garato say u kala duwan yihiin guuxada iyo ruquushadu iminka dhaantada maalintii iyo habeenka isdaba maro mugdi iyo iftiin marma wada kulmaan mugdi iyo iftiin marma wada kulmaan waa ruquusha taasoo kale jaantada jugdhac nogob weyno naga helaya ku noolaada oo geela naxnaxaya ku duduwa nirigaha haddaan idhaahdo iyaduna berberey bay noqonaysaa waa nooc guuxadii ka mid ah oo laan kale oo dhinac kalaa haddii aan idhaahdo dhowrsanehey jacayl kaagu igu dhacyo dhakafahar dartii baandhakaag joogsadaa haddaan idhaahdo waa xoog weyn waa la dareemayaa inay nooc guuxadii ka mida laakiin aan aan berbere ahayn inay ta xoog weyn tahay aad iyo aad baad umahadsantahay abwaan axmed ismaaciil budul abwaan waxaad qaantay waxaad qaaday dhaantooyin aada u fura badan bal dhaantooyinka waxyaabaha muhiimka ay kuugu yihiin in dadka soomaaliyeed aad dhan kasta kala wadaagto maxay tahay wallaahi ta ugu muhiimsan ee qodobka ugu muhiimsan ee iigu fadhida horta marka hore aniga si guud waxa weeyaan dhaqankii soomaaliyeed in aan soo noolaynayo ayaan dareemaya waxaan dareemayaa anigu maanta haddaan tago in raadka iga hadhayaa uu yahay wax dhallinyarada iyo jiilka soo socda ee aniga iga dambeeya ay ku hiran doonaan iyaguna halka ay kasii ambaqaadi doonaan wax walibana wuxuu xili cawsku halka laga guro iyo halka loo guro dee halkaa laga guru ku badan yahay marka ciddii aasaaska heda waxaan gacanta ku haysay marka ay tagto cidda ka dambaysaa raad ay ka dhaxlayso oo ummaddii soomaaliyed o dhan ay sii gaadhsiinayso noqonaya waxaa jirta in dhaanta qaadqaado oo aad kaga hadasho midnimada iyo deegaanada bal ka warra dhaantadaasi adigoo qayb ka mida dhegaystayaasheenna maqashiinaya
dhaantadaas waxaa la yidhahdaa mugdi iyo eftiin adduunyada haddaad leyrka imika shido dee waxaad iska arkaysaa meesha jarkaheedaad ka dhici lahayd guriga albaabkaad ka soo geli lahayd inuu goglan yahay inuuna goglanayn laakiin haddii leyrka gurigu kaa dansan yahay dee meel aad jiibsatana garan maysid meel aad fadhiistana garan maysid ruuxin dhala oo kale unbaa tahay awad haabhaabanaysaa marka waxa aan ku materin oo ereygaa aan ku materin waa nabadgelyada iyo colaadda maalinta iyo habeenkaa isdabamaroo mugdiya iftiin mar mooda kulmaan colaad iyo nabad iskumar ma kulmaan dhereg iyo gaajo iskumar ma kulmaan haddii allaba kugu ronya markaa habeenkiiyo maalintan dab adiga arkayo marka cadaad soo baxdo ayaa shimbiruhu ciyaan oy qalaabsi tagaan dadka uu shaqo tagaa xooluhu ay calafku iyo cawskii doontaan muxuu ahaaye cadowgaagii ku dili lahaa iyo xataa haddaad mid joogta xawayaanka kucin lahaa aad iska aragtaa marka yani waxa weeyaan dhaantadaasi waxaan ku saleeyey waxay ahayd wacyiga jira iminka xilliga waqtigan maanta xaadirka ah waxoogaa marka deegaanka soomaalida kule la joogana dee waxoogaa waabaa noo beriyayoo waagii hore sidan maanta aan isugu nimid laascanood isugumaynaan iman karaynin xaalad adigoo etoobiya oo dhan ka wada jirtay taasi ahayd oo qofna uuna ikhtiyaarkiisa meel ku maraynin qof hadduu hadlayo aanu ikhtiyaarkiisa ku hadlaynin wax loo sheego inuu ku hadlo marka isbeddelku markuu yimid waxaa yimid intaasoo urur oo mucaaradaha u dagaalamaya rag afartan sano hooyadooda iyo aabahooda konton kilomitr jira aan arag ayaa inta lugeyen u tagay hooyadooda aabahooda u tagay waarna cajiiba marka heestaasi markaad qaaday dareen bay yeelatay balka war ummaddu aad iyo aad bay u bogaadisay ummadda dhan way soo jeedatay laxankeediina sidan u ahaa maalintii iyo habeenka istabamaro mugdi iyo iftiin marma wada kulmaan mugdi iyo iftiin marma wada kulmaan muddo badan walaalihii kala maqnaa maslaxada allay meel ku wada mareen saasoo kale aad iyo aad baad umahadsantahay inagoo ku darayna dhaantooyin badan baad qaaday oo ay ka mid tahay la shaqa aad ku matashay tahliisha bal ka waran dhaantadaasoo kale iyadoona waxay ka mid tahay dhaantooyinka dadku ay ugu jecel yihiin weliba dadka macaashaqiinta ah bal nooga war horta dhaantadaas kasay aniga iigu fadhiday runtii nin baa gabar jeclaa aniga saaxiibkay laxmi ahaa gabadh aad u qurux badan ayuu jeclaaday gabadha ilaahay amarkii wakhti baa waxa weeyaan labadoodii kala celceliyey ama duruuf baaba dee iska iman karta mararka qaarkood waxyaabahaad rabtay kaa hor istaagaysa gabadhii adigu mudday isku fiicnaayeen kadib gabadhii arrintii way ka yara gaabisay telefoonada la kala qaban waayey waa la yar kala werwareegay xaaladu waa iska adadkaadeen ninkii dabeetana maalmalakamadan sheekaysan arrintii xogtiisuba ii sheegay marka ereygan ah cimrigay ma arag cidaan kula simo laysma caasiya quruxdaad caan ku tahay waxaan u soo qaatay ninkaasi markuu ii sheekeynaya wuxuu yidhi adduunka intaan ku noolaa gabadh la midaba gabadhaa ma arag marka hadalkiisaasaan qalcadaas ayaan ka soo qaatay cimrigay ma arag cidan kula simo laysma caasiya qurux baad caan ku tahay cimrigey ma arag cidan kula simo laysma caasiye qurux baad caan ku tahay qaabkaasoo kale u dhacaysay markaa dhaantadaas sidaasay ahayd qisadaa jacaylka ah ayay ku salaysnayd iyadoo wakhtigu inagu yaryahay abwaana waxaad soo gaadheen magaalada laascanood barnaamijka dhaqanka iyo buugaagta iyo fardaha guud ahaan gobolka soolo waa markii kugu horreysay bal ka waran marka waxyaabihii dhaqanka ahaa aad ku aragtay aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidaad sheegtayba waa markii koowaadeen anigu imaado gobolka sool xarunta laas caanood dee sawirkii anigu aan markii hore ka haystay sidan ma ahayn laakiin markii aan imid waxa ii soo baxday inay sawirkii aan haystay u khaldanaa runtii ka aaminsanaa laakiin waxaan imid meel nabadeed waxaan imid meel dadku isjecel yahay waxaan imid meel laysku wada faraxsan yahay juqraafi ahaana dhul aada u qurux badan oo buurihii iyo dhul bannaan oo dhinaca isku haya buur iyo bannaan dhinaca isku haya oo dhulka doogu baxay oo xoolihii geeli daaqayo magaalada hareeraheedii laasxaanood geeli daaqayo oo fardihii xamarka ahaa ee malahaan sinma waa firkii ahaatee waqti hore ay ugu dambeysay firkii daraawiishta ee ay saa u tuban yihiin oo hablihii quruxda badnaa ee xorolacayn tahay reer laasxaanood ay soo baxeen rag dhalinyaro qoorta intaa leegta ay soo baxeen marka waxay soo baxday meeshiin horta tootali tahayba hoygii goobta taas waa mid ta kale barnaamijkii caalamiga ahaa ee bugaagta bandhiga bugaagtuna wuxuu noqday barnaamijka keliya ee intii la qabanayay bandhig bugaageed deegaanada soo maray kow kii lambar wan aniga maaragtay intaan arkay ee lambar wan ahaa ummaddana saameyn badan ku yeeshay aadna u soo jiitay gabayaa badan baa isugu yimid qoraa badan baa isugu yimid marka waxaan leeyahay aqoonta in wax la qoro oo la akhriyo waa waxa keliya ee maanta dunida horu martay ay inagaga horreysay halkaa ha laga sii wado meel wanaagsan ba wax la marinaya inagoo soo xidhina barnaamijkeeni waxaa jirta dhaanta aad u qaaday gobolka sool laascaanood oo dhaanta aada dhegahooda ugu cusub tahay markii ugu horreysan ay maqleen bal ka waran dhaantadaas dhaantadaas runtii maalmihii u dambeeyey ee iminka aan soo baxayay ayaan horta diyaariyey gobolkani maadaama gobol caan ku ah geesinimada waa mataana dee lawaad garan karaysaa xagga hal abuurkana mataana ay ka yihiin xagga halgankana dad weligoodba xagga halganka kuwada fiican ay ahaayeen ayaa dhaantadan runtii kaliftay inaan dhaanto usoo sameeyo dhaantahaasna waxay noqotay dhaanta aad u raali gelisay bulshadii meesha isugu timid ee kasoo qayb gashay bandhiga midhaheeda waxaa ka mid ahaa hooyadii geesiyada haybadda le dhashaay halgamaa caanaha iyo hal abuur gabyaba waa lagaaga haray dhegaystayaal barnaamijkii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkani martiin noogu ah axmed budul ismaaciil oo si weyn caan ugu ah dhaantada ayaa intaas inoogu eg intaanu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid lamida dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo
cabdikariin olol ayaana dhegaystayaal barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka noogu soo diyaariyey magaalada laascaanood aad buu mahadsan yahay mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay duur wacana wanaagsan iyo weliba jimco wanaagsan haatanna ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeya dhanka ciyaaraha waxaynahay cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa guul adag oo dirqi ah ka gaartay kooxda wolfis oo inta badan dhibaatooyin u geysata kooxaha waaweyn ee horyaalka ingiriiska wolfis ayaa ku sigatay habeenkii xalay ahaa inay jebiso waxaa loo yaqaano rikorka guulaha ama ambitinka ee kooxda liverpool ay ku jirto waxaana u suurageli weysay inay jebiyaan balse wolfis waxa ay muujisay sida ay u tahay koox aan lagu soo degdegin qaybtii hore ee ciyaarta ayay liverpool gool la yimaadeen iyadoo la joogo garoonka kooxda wolfis waxaana u dhaliyey ciyaaryahan henderson laakiin markii laysku soo laabtay ayaa kooxda wolfis ay keensatay gool si weyn ay uga wada shaqeeyeen xidigaha rahul hamanes iyo weliba aadam trore waxaana markaasi ciyaarta ay noqotay hal iyo hal iyadoo kooxda liverpool ay doonaysay inay badiso wolfisna ay isku dayeysayba inay soo gebagabeeyaan rikorka ama sadka u yaala liverpool ee aan laga badinin iyadoo ku jirtay kulankeedii afartanaad waxaana hadda mar dambe oo ciyaartu ay dhammaad tahay gool u dhaliyey ciyaaryahan firmino taas oo ciyaarta labiiyo hal ka dhigtay waxayna liverpool heshay guul iyadoo joogta meel ka baxsan garoonkeeda liverpool ayaa hadda horyaalka ku hogaaminaysa lixdan iyo toddoba dhibcood welina waxaa baaqi u ah oo gacanta ugu jira hal kulan kaas oo haddii ay badisana ay tegi doonto ilaa toddobaatan dhibcood waxaa ku soo xigta kooxda manchester city oo haysata koob iyo konton dhibcood leicester city oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxa ay leedahay siddeed iyo afartan dhibcood kaalinta afaraad waxaa ku jirta chelsea oo afartan dhibcood leh oo barbaro la gashay habeenkii sii horreeyey kooxda arsenaal laakiin sheekada xiisaha leh ayaa waxa ay tahay kooxaha ugu hooseeya oo iyagu markan doonaya inaysan xagga hoose u dhaadhicin ilaa iyo lix kooxood ayaana isku dhegan oo dhibcaha aadka isugu dhow leh kooxda ugu hooseysa ee norwich ayaa waxa ay leedahay toddoba-iyo toban dhibcood marka laga reebo norwich waxaa min saddex iyo labaatan dhibcood isla leh kooxaha bournemouth iyo watford waxaana sidoo kale saddex iyo labaatan dhibcood leh westerham united shan iyo labaatan dhibcoodna aston villa iyo braton ayaa wada leh kooxahaasi ayaa waxa ay yihiin markaasi kooxo aan mar kasta kala fogeen oo haddii koox barbare ay gasho ama laga badiyo ay xagga hoose u dhaadhacayso dhinaca gooldhalinta horyaalka ingiriiskana waxaa horkacaya jimi vardi oo leh toddoba-iyo toban gool wuxuu u ciyaaraa kooxda lester sergi aguero ayaa leh lix iyo toban gool marcos rashfordna waxa uu leeyahay afar iyo toban gool laakiin hadda rajo lagama qabo inuu soo laabto inta ka dhiman xilli ciyaareedka inkastoo tababarihiisa uu rajo muujinayo dani ingisna waxa uu leeyahay afar iyo toban gool afartaasi ciyaartooy ayaana ugu sarraysa gooldalinta horyaalka ingiriiska wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
waa hagaag dhegaystayaal cabdiqaadir maxamed mursal aad buu mahadsan yahay oo ciyaarihii nala socodsiinayay haatanna gebagabadii idaacaddeena ku dhownahay aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno dhaantadana ku luuqaynayo axmed budul
sida baayirta jeelo birintay khataray biyaan afka saarin oo bogdheerow dhayaaraado barhka leylka habeenkii ilaa waa berigii boolol bowda la haysa sideedaan balaalooyin iyo bulhaamooyin qabaayo oo bogsan maya ilaayood barbarkayga timaade alle beer nugliday walaalayaana baanaya laale
bartamaha habeenkii bogayga kutaba dhaantadaasi ayaa u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo idaacaddeenna dambe ee afarta galabnimo sidaas iyo nabadgelyo
dagaalay ma soo booqano